العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال المؤلف رحمه الله تعالى وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا موسى بن نافع قال قدمت مكة متمتعا بعمرة قال وحي إنه أن xadiidkii jaabir duruqdiisiiyo riwaayaadkiisiiyo labadii dariiqa ugu dambeeyey ayaa baabka inooga harhsanaa waana xadiidkii jaabire xalay aynu soo aragnay ee ku tacalluqsanaa un xaskii rasuulkii ilaahay iyo umuurihii adugu baltaas kain xagga sanadka muuse bnu naafic ninkan halkan kuba sugan ee ninka saddexaad ee muslim sheekhiisa ama waa sheekha saddexaad baa u noqonaya waa nin dadkii atbaacu taabiciintii kaba mid ah kolley waana ka wenyey ragga atbaacu taabiciinta ugu waaweyn oo daba dadkii la mucaasarooday weeye taabiciintii yaryarayda kuwa xaafid ibnu xajar saadise ka cabiro wuxuu aada mashhuur ugu yahay abushihaab alxanaad markaa laba abushihaab baa ruwaadda jira ama kutubta lixdaa ku sugan oo midna waa ninkan oo abushihaabin alxanaad alakbar bay idhaahaan midna kunyadiisu waa abushihaab alxanaadna waa xirfadii waa dadka qamandiga kii iibinayey oo isagana abushihaab alasqar bay idhaahaan kan isaga magaciisa waa kan caawa inoogaba sugan halkan oo muuse bnu naafic weeye kaa kalena cabdirabi ibnu naafic baa la yidhaha waa ka yar oo isagoo atbaacta dabaqadii sufyaan ibnu cuyeyne iyo weeye bal markaa ninkani bukhaari iyo muslim xadiidkan unbuu ku leeyahy labada kitaabba uu ku sugan yahay labada saxiix laakiin xadiidkan waxaan ahayn labada saxiix kuma laha bukhaariya muslimba waa xadiidkan aan hayno un markaa muuse bnu naafic abushihaab alakbar ayaa wuxuu yidhi qaala qadimtu makata maka ayaan imi mutamatican xaalan ahay mid ku tamatucay bicumratin cumro oo dee isagoo debad ka yimi ayuu cumro soo ixraamtay cumradii markuu dhammaystayna dee wuxuu sugayay inuu maalinta tarwiya halkaa xajkii ka xidho maka dhexdeeda sida dadka mutamaticiinta ay yeelaan marka maka ayaa nimi anoo mutamatica oo cumro markii hore soo ixraamtay qabla tarwiyati tarwiyada horteed biarbacati ayaam waqtiguna aad buu u dhowaayo ee waxaa u soo galan iyadoo yowmu tarwiya afar cisho ay kaba harhsan tahay ayuu maka yimi maalintaasaanu cumraystay tarwiyadiina markaa wuxuu noqonayaa maalintii afraad inuu sooba galay ama maalintii saddexaad dee afar cisho iyo dee maalinta haddaan kuba darnoon ka saarna yowmu tarwiya faqaala naasu dadkii baa waxay igu yidhaaheen buu yidhi tasiiru waxay noqonaysaa xajatuka xajadaadani al'aana imika kol haddaad dee mutamatic tahay makiyatan makiyay noqon oo xajkaagii dee kol haddaad maka dhexdeeda ka xidhanayso markii horena aada miiqaadka waxaad ka soo xidhatay oo cumro ahaa xaj makiyay noqonaysaayo ujeeddadu ajrigeedii waa yaraanayaa oo mashaqo iyo hawl badan oo kaa gaadhaysaa ma jirto haddaad dee miiqaadkii ka soo exraamato xaajina aad tahay halkaa adigoo maxduuraadkii exraamka iska ilaalinayo talbiyeysanaya aad ka timaado mashaqo badan iyo waxbaa iman laydo ajrigaagaa kuu badnaan laha laakiin kol haddaad maka dhexdeedun kaba xidhanayso weliba maalintii la baxayay uun waa mashaqo iyo hawl ku gaadhaysaa ma jirto waa xaji ajir ajrigii wo kaa dhidmay adigoo aan reer maka ahayn bay taas baa ujeeddadooda ay tahay wuxuu uhi fadakaltu calىa cadaa ibni abi rabaaxin waxaan u soo galoon u tegey cadaa ibna abi rabaax ee waa imaamka weynee jaliilka ahaa atbaac taabiciintii culimadoodii waaweyneyd kaba mid ahaa cilmigan xajkana aqoon aad iyo aad u sarrayso uba lahaa reer makaa weeye ayaan u imi fastaftaytuhu waan ka fatwo dalbay waxaana jirtay waktigii reer bani umaye oo kale waktigaa xajka ayaa waxaaba ay amri jireen ku saa'ixa ruux dadka dhex mara oo yidhaaha laa yufti ilaa cadaun macna waa ta cadda mooyo cid kaloo ka fatwoon kartaa ma jirto markaa maka la yimaado oo kale haddii isagana nin labaad bay raacin jireen haddaanu isagu joogin bal markaa waa nin manziladaa lahaa faqaala cadaun isagii baan fatwo ka dalba hi bal ka waran sidaasay leeyihiin faqaala cadaaun cadaa ayaa wuxuu yihi xadaanii jaabir bnu cabdillaahi alansaariy waxaa ii warramay jaabir bnu cabdillaahigii ansaareed radia allahu canhuma oo wuxuu igu warramay annahu jaabir xaja inuu xajay maca rasuulillaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay uu la soo xajay caama saaqalhadya macahu waa sanadii uu rasuulkii ilaahay geela badan uu soo kaxeeyey isaga maciisa de waana sanad kaleba ma xajine xajatulwadaac weeye xajkaa keliyu bacdalhijraba xajay haddaba sanad hadyina wuxuu ka soo kaxeeyey miiqaadkiisii oo intii uu soo socday dariiqa soo socdeen oo dhan geeliisii hadyiga ahaa oo calaamadii hadyiga leh ishcaarkii iyo taqliidkii leh ayaa dee maciisa ahaayoo la waday daba sanadaas baan la soo xajay buu ihi walxaal qad ahalluu bilxaji mufradan waqad ahallu waxaanay dadkii waa intoodii badnayd ama qayb kaba mida weeye inaanay kuwa aan xaaladoodu tan ahayn oo ama xaj iyo cumro wada jira ixraamtay ama cumro keliya inay ka mid ahayna waan soo ogaanay laakiin xalayna waa ti aan soo aragnay xadiidkiiso bal waa dee in badanun baan kaba dhigayna ama qaalibkood waqad ahallu bilxaji mufradan xaaliyahay xajkii mid la gooni yeelay oo cumro laga gooni yeelay kaasay soo ku soo dhawaaqeen ay soo ixraamteen faqaala rasuulu llaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi axiluu min ixraamikum ixraamkiinan aad soo ixraamateen dee xajna waaba kaa inoo sheegay inay soo ixraamteen ka taxallula iyadoona de xajkii la gaadhi weeye markii camalkii cumrada ay laba yimaadeen waana kan oo faduufuu dawaafa waa siday ku taxallulayeen bilbeyti beytka dawaafa wa bayna aلصafa wاlmarwati safo iyo marwe dhexdoodana saciya waqasiruu timihiina gaabiya oo muu odhan xiirtee gaabiya buu yidhi waayo waktiga xajkiibaa in yari ay kaba harhsan tahay hadday markaa xiirtaan waxay xajkii xiiraan uma hadheen si hadhow markaa dee dhowr cisho dabadood ay xajkii ixraamtaan ay ka taxallulayaan waxay xiiraan ay u hadhaan ayuu rasuulka ilaahay amray inay gaabiyaan dee ruuxaa mutamaticee wakti dheeri aanu xajkiisiiyo cumradiisii udhaxaynna waa sida laba faraya inuu ku gaabsado timaa inuu gaabiyo inu waxba xiiran si xajkii uu xiirto haddaba waqasiruu wa aqiimuu nagaada maka iska jooga xalaalan xaala kownikum xalaalan idinkoon muxrimiin ahayn idinkoo xalaal oo dee wixii idin markaa maxduuraat lixraam ee ixraamka daraaddeed xaaraam idinkaba noqday iskaga intifaacaysaan ee xalaal idin tahay xataa idaa kaana yowmu tarwiyati maalinta yowmu tarwiya la yidhaaho waa maalinta bisha dulxija ay sideedda tahay marka uu yimaado ee uu soo galo faahiluu bilxaji markaa xaj dib u xidha inay xajkoodii hore way fasakheenoo waxay u bedeleen cumray u bedeleenba waana kuwaa taxallulayn wajcaluu ka dhiga allatii tii waa xajadii qadibtum bihaa aad la timaadeen ee markii hore soo ixraamateen mutcatan mutca manaa mutcada halkan waa majaazahaane waa cumro ka dhigo dee cumradii maca alxajka ayd baabataa mutca la odhanayo mutco ka dhigo oo ujeeddadu cumradan cumro uun ku taxallula oo cumro ee aa ugu tamatucaysaan ila lxaj taa kaba dhiga qaaluu dadkii baa waxay yidhaaheen iyagu saynu soo maray waktiyadii hore caadada umay lahayn cumro waktigaa la cumraysto xajna waa kuwan soo niyoodee kusoo talbiyeysanaya ayaamo dhan ayaa deeta maxay yidhaaheen kayfa seebaa najcaluhaa xajadayadii uga yeelaynaa mutcatan mutco walxaal qad samaynaa aan magacownay alxaja anagoo xaj soo xidhannay xaj ku soo dhawaaqda oo soo talbiyeysanay seebaan ugu bedelaynaa cumroon ugaba yeelaynaa qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ifcaluu sameeya maa aamurukum bihi waxaan idin amrayo la kaalaya ee waxyibuu ku amraye waxaan idin amraya sameeya fa innii anigu lowlaa annii suqtu inaan soo kaxeeye alhadya oon xoolo xaramka anu wado aan dee debad ka keenay haddaanay jirin la facaltu waxaan samayn lahaa misla aladii amartukum bihi kan aan idin amray wax la mid oo aniguba sidaasun baan yeeli lahaayo intan markan cumradii dhammaystaan timaa intan iska gaabsadaan xalaal noqon lahaa aniga se waxay iga hor jooga dee hadyi baan soo kaxeeyey walaakin markaasaa daraaddeed laa yaxilu xalaal iin noqon maayo xaraamun ama minii xaggay xaraamun wa xaaraam iga ahaayo oo maxduuraadkii ixraamka oo ixraamkan daraaddeed xaraam igaga noqday xalaal iima noqonayo xataa yabluqa ilaa uu gaadhayo alhadyu hadyigu maxilahu meeshii dee maxilkiisa ahayd ee waqde lagu gowracayay oo ah waa mino iyo maalinta yoomunaxri ilaa maalintaa la gaadhayo ruuxii hadyi waday baana xukunkiisu taa tahay inuu ixraamkiisii ku baaqi noqdo ilaahay baa yidhi walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluqa alhadyu maxilah ilaa maxilkiisii ama zamaan ha noqoto ama makaane uu gaadhayo madaxyadiinii ha xeeranina ixraamkiinii ku baaqi noqda aniga taasaa iga hor joogto oo iga mancinaysa inaan idinkoo kala noqdoon idinka idin waafaqo dee waxaa la mid ahaana wixii hadyi wadayna la mid bay ahaayeen si aynu xalayba soo aragnay fafacaluu markaa amarkii bay u hoggaansameenoo siibay yeeleen xadiidka waxaan filayaa dee hore ayaynu uga soo hadhadalay uguna soo joogsanay arrinkayna ugu suganna waxa weeyaanun rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh saxaabadiisii oo in badan oo ka mida ay xaj soo niyoodeen markay maka soo gaadheen ayaa wuxuu amray xajkoodii inay fasakhaan oy u beddelaan cumro dee kii cumro uun soo xidhay iyadoo ishkaal maba jiro kii ama xaj ama xaj iyo cumro wada jiro soo xidhay ayuu amray haddaanu hadyi wadin weeye ninkii hadyi waday exraamkiisu isaga baaqi noqonaya ilaa hadyigu waqtigii la gowracayo la gaadhayo ee laakiin inay fasakhaan oy xajkoodii fasakhaan ee cumro u beddelaan dabadeedna ay maka dhexdeeda maalinta tarwiye dib ay xajkii ugaba xidhaan waana intii xadiidkii caaisha duruqdiisi badnayd iyo aynu kuba soo maray bal markaa in inuu rasuulkii ilaahay amray maalintaa xajkii in la fasakho oo cumro loo fasakho loo bedelo oo saasna lagu taxallulo iyada dee maalintaa inuu saxaabadii amray axaadiisa badan ba inoogu timi oo waa shayga jaa-iska ahaa mashruuca bal uu rasuulka ilaahay uu ku adkeeyey laakiin wixii waqt sanadaa ka dambeeyey ruux hadduu imaka halkeenoo kaliya waqtigeenna dee uu miiqaadkii markaa uu marayo xaj sii xidho isagoon ugu xadiyo wadin miyaa la faraya inuu xajkiisii fasakho cumro u fasakho mise lama farayo oo waxay tahay ama miyay u badnaan tahay inuu xajkii fasakho niyadiisii bedelo oo cumro u bedelo mise arrinku wuxuu khaas ku ahaa saxaabadii rasuulka iyo sanadaasuu khaas ku ahaa arrinta dee markaa sanadaa keentayna iyagoo iyagu aan aqoonba in la cumraysto bilaa xajka ayaa arrinkaa la suurinayay ma taas waa arrinta dee aynu xalayna soo aragnay surooqo su-aashiisii casharkana bal haddaan gaadhi karno xadiidka xajatulwadaac waan arki doonaa su-aashaas laakiin baab baaba inoogu iman doona abuder iyo balkaas xadiidkii oo arrinkaa ku tacalluqsan bal markaa taasi walow aan soo yar hadallo xadiidkii suraaqo ka soo hadalnay laakiin axaadiis intaa ka badanoo masaladaas ah imika ma wax mashruuca mise ma aha jawaabteedu ay noqon ama aan eegayno culimada aqwaashoodii iyo wixii ay axaadiistu keenaysiiyo bal axaadiistii sidaa laguma jamcinayo taas ayaa inoo dambaysa walow aynu qeybna soo aragnay arrinka u weynee baab xadiidka inoogu suganna bal taasba weeye وxdثna محمد بن معمر بن ربعي القyسي qال xdثna أbو هiشام المغيرة بن سلمة المخزومي عن أbي cوانة عن أbي بشر عن cضاء بن أbي رباح عن جابر بن عبداللahi رضي الله عنهma dadku waa dad aynoin badan ama aan soo araragnay المغيرة بن سلمة المخزومina waa nin أتباع taaبiciintii raggoodii dambe kamid oo ثiقة ah labadii بqل ee hiجraduu dhinto horeynu kitaabka ugu soo aragnay abu cawaana wadax ibnu cabdillaahi lyashkuurina isagu inagula soo noqnoqdaa isaga waa nin kitaabka ku badan abi bishrinna waa ninkii jacfar ibnu iyaas la odhanayo kunyadiisan ayuu kuba shuhroobay magaciisana jacfar ibnu iyaas baa la yidhaha ama jacfar ibnu abi waxshiya waa nin isagana sukaaru taabiciin aynu hore usoo aragnay marar kala duwan saciid ibnu jubayr isagoo wax ka warinaya aynu soo aragnay sanuu cadaabo maanta ugaba warinayo markaa jaabir ibnu cabdillaahi baa wuxuu ihi qaala qadimnaa waanu nimi maca rasuuli llaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay maciisi ayaa nimi muhiliina xaalan nahay kuwa ku dhawaaqaya ku talbiyeysanaya oo adigu soo ixraamtay bilxaji xaj oo wixii aan soo xidhanay waa dee adigu kolley maaha dadkii oo dhani waa intoodii badnayd فأمرnaa wuxuuna أمray رasuul الlahi صلى الله عليه وaسلم rasuulkii ilaahay an نجعalha cمرaة ma markay maka soo geli doonaanna waa amray ama waa u bandhigayba isagoo dooransiinaya laakiin markii iyagu ay maka soo gaadheen ee bal dawaafki iyo sacyigii ay la yimaadeen buu laazimiyey rasuulkii ilaahay caziimay ahayd wax kaloo markaa iyaga dariiq kale u furnaaba may jirin oon ahayn inay xajkoodii fasakhaan ay u bedelaan cumro ay taxalulaan wixii aan haji wadin ونحل أن يجعلها عمرة ونحلة قال وxuu hi وكاna معahu رasuulka ilaahay صلaوaaت اللahi وaسلاaم عaليه maعiisa waxaa alhady hadi baa maعiisa ahaa falam ystadc isagu muu karin de waaba ki yihi low اstaqبلtu min أmri ma اstadbartu ma suktu الhadيa hadigan baan soo kaxeeyeene laakiin waktigaas dee hadigii buu wadayo muu karin an yajcalahaa xajadiisii cumratan cumro inuu kaba dhigo oo uu fasakho ee isagu siibuu baaqi ku ahaa ciddii kale hadyi wadayna taasay baaqi ku ahayd wixii aan hadyi wadin malaa dee caaisha ayaa ka soo hadhaysa oo iyada aynu soo aragnay duhri la-aanteedii inaanay taxallulin markaas oo siday weli ixraamkii ugu jirtay haddana xajkii dib ay u xidhatay oy saa kuba baxdo iyada taasna cudurkan daariga ee xaydkii ahaabaa iyada taa keenay bal taa weeye baabkii markaa dheeraa taas buu inoogu dhammaadee bal baabka si guud horta iyaday axaadiisu badnayd dee malaa umuuraha ugu ahamsanee inoogu sugnaa horta anwaacdan ixraamka ee ifraad iyo tamatuc iyo qiraan inay dhammaanba wax wada jidaysan yihiin wada bannaan yihiin ruuxu kolba si uu isagu dee kii ay la noqotee uu ku guto xajkiisii iyo cumradiisina wax u furan inay tahay waana ijmaacii muslimiinta iyo itifaaqood bal taas weeyo haddii ifraad la yimaadana dee shay shareecadu u jidaysay iyo nooc shareecadu jidaysay baa xajkiisu noqday hadduu kuwa kale la yimaadana taasi iyadu waa mid keebaa mudan waa wax kale oo intaa dhaafsan weeye arrinta kale jirtaana waa in bal matalan cumrada fii ashhuri اlxaj dee hadday jaahiliyadii carbeed iyo waxaanay aqoon dee shaygaa jidaysan ay tahay inay ka dhacdayna cahdiga ama waktigaa dhacday xajkoodii waa wixii adugu niyadii ama exraamkii aan cumro ahaynba in la fasakhay markii aan hadi jirin oo cumro loo bedelay iyada taasna waa umuurahan intaa dee baabkan dheer aynu kuma soo arkaynay xajkiina kolley bilow un baan kagaba jirnaa masaa'il kala duwan oo waxna aan soo aragnay baa haddana soo noqnoqon doona bal intaynaan xajkii rasuulka ilaahay bilaabin baab buu dhigtay oo malaa shuraxda qaarkoodna baabka horun bay raaciyaane baab gaara umawa dhigtaan wuxuu markaa baabun fi lmutcati bilxaji waalcumrati wuxuu u baabaysan yahay bal mutcadii xaj iyo cumro lagu tamatucayey ee ruuxu uu tamatuc laba imanayey ba ayuu baabkeedii yahay wuxuu ihi musanifku horta dee mutcadii ama tamatuci iyo qiraankii iyo ifraadkiina waan soo tacriifinaa ma waan garanaa tacriif inoogama baahna marka wuxu uhi musanifku xadaثna mحamed ibn musanى wbn bashaari qaala bn musanى xadaثna mحamed ibn jacfari qaala xadaثna shucbatu qaala samictu qataadata yuxadiثu can abi nadrata qaala anahu qaal كان بن عباس يأمر بالمتعة وكان بن الزبير ينهى عنها أبو نضرة horayna u soo aragnoo waa ninkii taabicigaayo mndr ibn malik ibn qudaac la odhanayey ninkaas baa wuxuu yihi isagoo ibnu cabaas ka warinayay isagoo abu saciid alkhudri kaba warinayaba hore kitaabka waan ugu soo aragnay wuxuu yihi kaana bnu cabaasin cabdullaahi bnu cabaas wuxuu ahaa ya'muru mid dadka fara bilmutcati in la tamatuco uu amri jiray wa kaana bnu zubayri cabdullaahi bnu zubayrna wuxuu ahaa yanhaa canhaa mid dadka ka nahiya oo mutcada ayuu kaba nahiyi jiro u diidi jiray qaala fadakartu dalika lijaabirin bal xadiidka jaabir iyo dee rasuulka ilaahay buu inooga soo naqlinayaaye intaynaan gaadhin ibnu cabaas wuxuu amri jiray buu hi mutco ibnu zubayrna waa waktigii dambe bal waa markii uu isagu intii aan dee laba dirin ee uu xijaaz iyo yeman iyo dee ciraaq intaa lagaba qaadin iyo inaha uu isagu ahaaba amiirkeedaba uu isagu kaba talinayo cahdigiisii weeye walo waktigaa nimankii reer bani umaya ays hayeen markii dambana dee isagii laga qaalib noqday oo arrintu ay ku dhab dhammaatay in la diro iyagiina ay dhulkii iyo bilaadii cabdimalik ibnu marwan la wada wareego bal waktigaas bayd ibnu cabaasna makuu joogay dee isna maka ayaaba maqarkiisu ahaa mutcadan ibnu cabaas amrayay kollay mutcadu dee bidi waa mutcadan guud oo ah cumrayti la cumraysto bilihii xajka oo ruuxu intuu cumro ku yimaado maka haddana sanadaasba isagoon miiqaadkii dib ugu noqon ee san mutamat aynu yeelaba markan imakaan xajayno aan cumray dee muta mutamatucayno oo halkaa dib ugaba xidho maalintii tarwiya taas bay ahayd ibnu cabaas taa ujeeddadu u amri jiray waa shay jidaysan bannaan buu lahaaba arrin kalea jirto mutcada un kaba mid ah oo ibnu cabaas isagu uu qabay oo ah suuradan imakaan axaadiistii hore kusoo aragday jaabir iyo caaisha iyo ee rasuulka ilaahay amray saxaabada sunnadii xajatulwadaac waa ruuxii soo gala ee maka yimaada isagoo xaaji ah ama xaaji ee qiraaba ah ee aan hadyi wadin inay laasim ku tahay ba isagu qabay weeye inuu bedelo u fasaxo xajkiisii oo uu kaba dhigo cumro uu bedelo taasna ibnu cabaas waa qabay laakiin tay isku hayeen maaha tan dambe oo tan dee waaba qowl isagu leeyahay labadiina ibnu xasm iyo ibn اlqayim iyo ay ku tegeen jamaahiir alculamaana ilzaam iyo in laazim lagaba dhigo bal jawaaz dawaa'if koobani ay ku tegeen mooye aan laguma tegina intooda badan ay qabaan inay cahdigii rasuulka khaas ku ahayd waxsaasina bal xadiid abidariya inooguma imanayo oo mutcadaas iyade laakiin tan kale ictimaar fii ashhur اlxaj haddana sanadii la xajo waa tan uu dadka fari jiray uu lahaa waa taas ama ibnu zubayr nahyigiisu kolley waxaa jirta cumar ibn اlkhadaab waana inoo dambaysaa cusmaan ibnu cafaan isaguna waana inoo arki doonaa haddii a la idhaaho ayaa iyagu waxay dooranayeen dee maaha inay xarimayeen oo idhahaayeen ma jidaysna ma aha waayo naskii wax nasakhayo muu iman rasuulka ilaahayna waa kaa sameeyey qur'aankiina faman tamatac biاlcumrati ilى اlxaji baaba inoogu sugan iyagaa waxay ijtihaadkoodii weeyaane ay lahaayeen waxa mudan si meydkana ziyaaradu had iyo goor la imanaya ay u badnaato in xajkii iyo cumradii la kala sooco oo bilahan xajka xaj loo khaas yeelo cumradiina mar gaara lalaba yimaado cumarna waa atimu alxaja waalcumrata lilah oo uu leeyahy in la kalaba sooco taas baa cumar waana iyagu ifraad bay kusoo xaji jireen cumar intii uu soo xajayba cusmaanna waa saa uu ahaa bal khilaaf cusmaan iyo cali dhex marayna waa inoo dambeeya bal taas bay ahayd haddaba ibnu zubayr qowlkiisani ee waa iyagu saa taa hore ayuun buu raacayay qolooyinka khulafada ahaa markaasaa in cumrada laba cumraysto bilahan xajka ayuu isagu diidanaa diidanaa ibnu cabaasna waa kan isagu tan qabay isagaana markaa meesha waaliga ahaa dee kollay oo dee bal taas bay ahayd qaala wuxu uhi fadakartu dalika arrinkaas baan u sheegay mundir baa odhanaya ama abu nadra lijaabir ibni cabdillaahi jaabir ibni cabdillaahi baan khilaafkooda tiyo taasoo kale ayaan uba sheegay faqaala wuxuu yihi alay calaa yadaya aniga gacmahaygaa daaralxadiisu xadiiskan ah tamatuco jawaaskiisiyo waa umuurahaas iyo mashruuciyadiisu ee ujeeddadu khibraan u leeyahay aqoon baan u leeyahay oo dee waaba ku joogay buu leeyahy aniga gacmahaygaa xadiidkaasi ku wareegay ama kuma xasilayo macnaa waa inuu joogo oo rasuulka ilaahay dee waktigaas iyo wixii uu sameeyeyba uu lana socday kana warhayay buu taasaa ujeeddadiisu ay tahay waana kanawey muxuu ihi tamatacna waanu tamatucnay maca rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam adeeg jaabir waa kaa ina lahaa axaadiisiisii iyagoo dadkii waxay yimaadeen muhiliina bilxaji ama ahalu bilxaji mufradan xadiidkana maxaa inoogu sugan rasuulka ilaahay maciisaan tamatucno dee xaaladan dambe markay fasakheen xajkoodii cumre ay u bedeleen mutamaticiin bay noqdeen mutamaticiin bay noqdeen marka wuxuu leeyahy rasuulka ilaahay maciisi waanu tamatucnay daahirka cibaaradnasi wuxuu rasuulka ilaahay ano dee maciisoo dee inuu rasuulka ilaahayna la tamatucay waaba daahirka cibaarada ay keenayso laakiin kolley de iyagay ahayd rasuulka ilaahay xraamkiisii muu bedelina falamaa qaama cumaru cumar markii uu khaliifada noqday ayuu qaala yidhi saasaa arrintu ay ahayd wax bedelayeyna muu iman wax nasakhayna ma iman markii cumar isagu uu khaliifadii noqday ayuu qaala yidhi ina allaha ilaahay kaana wuxuu a yuxilu mid u baneeya lirasuulihi rasuulkiisa maa shaa wixii uu doono ayuu u banaynayay oo dee faskigaasiba uu kaba mid yahay bimaa shaa wixii uu doonaanu ugu banaynayo ama aayad qur'aano kusoo degaa ama dee waxyi kale uga yimi oo dee ka axaadiistiisuba waxyigii bay kaba mid tahay wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyi yuuxad bal marka maashaa wixii uu doono ufasaxayey bimaashaana waa wixii uu doono ugu fasaxayo ama aayaad qur'aano ah ama dee axaadiistii keliya waxii kaloo uga yimaadaa taas baa jirtay marka waktigii rasuulka taas bay ahayd umuurahasaa jiruu leeyahy wa ina alqur'aana qur'aankii qad nazala waa degay manaazilahu meelihiisii buu degay oo ujeeddadu kol haddii rasuulkii ilaahay wafaaday waxii damboo soo degayaa ma jirto aayaadkii qur'aanka na wax naskiya oo ku imanaya maba jirto oo dee khalaas inay naskigu waa xayaatadii rasuulkunbuu imanayey markaa waxyii imanayey bacda rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam wixii markii hore aan caadigaa hore nasti ku iman dee waa kuwa muxkamka en la bedelahaynba oo qur'aankii meelihiisii buu dego ujeeddadu axkaamtii qur'aanku way sugnaatay imika way saldhigtay wax isbedeloo ku imanaya nastiga ku imanayaa maba jirto faatimu lxaja de ilaahayna waa isagu leeya waatimu lxaja walcumrata lilah baa ilaahayna yidhi oo taase faatimu taan yeela alxaja walcumrata lilah ujeeddadu xajkiina siisii ula yimaada cumradu nasteeda ulaba yimaada kala sooca xajkiina iyo cumradiina haysraacinina taas baa cumar yidhi faatimu اlxaja wاlcumrata lilah kamaa amarakum اllahu sidaa ilaahayna amre wili waatimu اlxaja wاlcumrata lilahi riwaayadna waxay noo dambaysa kala sooco oo ujeeddadu cumradiina wakti kale ha noqoto xajkiina waktigii xajka haba noqoto saa u kala sooca wa adadkii gooye nikaaxa hadihi الnisaa gooye weeye dumarka guurkooda oo ujeeddadu haddii aad dumarkii guursanaysaan mutcaha ku guursaninayo meher shardi ee dee nikaax go-an oo kaa dawaamka looga jeedo ee haddii markaa kaas guursada ee laakiin mid dee muddo leh ajal leh oo lagu heshiiyo dee bil in la isqabo hadhowna markaas saa lagu kala socdo taas faraa ka qaadoo gooye falan uutaala ilaama imanayo aniga lay keeni maayo birajuli nin nakaxa guursaday imra'atan haweeney ilaa ajalin ilaa waqti oo nin dee meher shardi ku guursanaysa ay ka cabiraan ama tama mutca ku guursaday oo dee ay markaa bil iyo ama in yar iyo ama in ka yar hadduu doono in yaru de meeshaa joogayo aniga layma keenayo ilaa rajamtu waayo waa shay xaaraam ah waa waxaan banaanayn imikana dee waa taas dadkii ogeysiiyey marka horena waa ilaahay waa xarimay rasuulkii ilaahayna isagoo xukunkaa hore awqaadda qaarkeed kol dee laba fasaxay la nasakhay oo uu rasuulka ilaahay sheegayna ilaa qiyaam saaca inuu waxaasi xaaraam yahay ayuu wafaaday marka haddii lay keena buu leeyahay zani un baan ka dhigaya zani baan ku xambaarayaayo ilaa rajamtu waan ku rajmin bilxijaarati dhagxaan baan ku dilo ruuxa dee hadduu muxsan ahaa wey waa taqliid adagoo iyo dheerayn uu taas bal kitaab nikaax bay nooguba imane mutcada maa imika dambuu sheegaya laba mutca meeshii jirta labada mutcaba waa nahiyi jiray mutcadan dee xajka cumarha ah kolley waa kala soocaasna waa isagoo dooranaya laakiin ma ahayn inuu lahaa mashruucba maaha xaaraamnimo gaadhsiinaya laakiin waa ijtidahaad ahaan iyo wuxuu leeyahy sida roon in la kala fasliyo wey mudcada nikaaxna dee waaba xukunkeedii kitaab nikaaxna kitaabka way ku iman doontaa axaadiisii halkaa kuba timi bal waqtiyo dee bal matalan ay siyaala u fasaxaydna waaba iman arrinta jirtaana ibnu ibnu cabaas iyo madrasadiisiina ee markii dambe arrin khilaafkaasi waa inqiraadeen mutcada ra'yi kale ka qabeen iyaduna mutcada nikaaxa dee madrasada reer makaad ama ibnu cabaas iyo asxaabtii kolley mutcadan mala xaalooyin ay banaynayeen baa jirtay tanna jaanibkana ay banaynayeen bal markaasa deeta wuxuu yihi aniga haddii cid lay keenaba waan rajminayaa oo ujeeddadu de xaaraamnimadkeeda waa cad yahay waana la nasakhay waa xukunkaasoo markaa ruuxa isagoo garanaya ku dhaqaaqay taa ku guursada waa zami una waan rajmin doonaa وxadثnي زهير بن حرب قال xadثna عفان قال xadثna همام قال xadثna qتاdة بhdا الاسناaد وqال في الحadيث wuxuu yihi fafsiluu kala sooco xajakum xajkiina min cumratikum oo xajkiina wakti gaara usoo qasadaan cumraduna mar gaara usoo qasta ee kala sooca xajkiina iyo cumradiina fainahu atamu lxajikum idinkoo kala fasliya kala sooca ayaa u taabnimo badan xajkiina oo dee xajkii miiqaadkii baa ka imanaysaan waatamu licumratikum cumradiina taas baa u taab noqon oo dee dee bal markaasoo mid kasta miiqaadkiisi isagoo le camalkiisii ayaa laba imanaysaane xajkiina iyo cumradiina kala sooca waana dee taa qolooyinkan ifraadka fadli badan idhaah oo waxyaalihii ay xujaysanayeen baabu tani kaba mid yahay bal aan riwaayada naayin kolley waa adiga xadiid kale laakiin jaabir ibnu cabdillaahi leeyahay waana macnihuune kolley arrinkani waxaan leenahay bal mutcada nikaax waa wixii noo dambeeya waana xukun mansuuka dee ma banaana kolleyna ma anfilaya dee shiica iyo qolooyinkaasunbay ama raafado nimankaa la odhanaya isnay cashariyad iyo ayay arrinkan uba tiiriyaane dee culimadii kale islaamka malaa qolooyinka ee saxaaba iyo taabiciin ahaa marka ay inqiraadeen dabadeed waxa weeyaan inuu waxaasi aanu jidaysayn oonu banaanayn kolle waa wax dee itifaaq xaggooda jiro ee qolooyinka isnay cashariyada ama shiicada raafidada ah iyo imaamiyada adigu khaasatan iyo dee waaba qowlkood iyada taas oo waana wax inoo dambeeya insha allah axaadiistii cadaynaysay taxriimkeeda iyo bal taxriimkeeda ilaa qiyaami saacana kitaabkaabay kuba sugan tahay oo kitaab nikaax bay kuba iman doontaa halkan kalena bal cumar nahyigiisa intan wax ka badan baa inoo dambeeyo marka xajatulwadaac ama xajkan xadiidka jaabir aan dhamayno dabadeed axaadiis noo diraabi doonta abu muusa alashcari iyo qola cimraan ibnu xusein iyo axaadiistood baa inoo iman doontee laakiin arrinku waxa weeyaan may hayn inay dee lahaayeen waa xaaraam waa taa nidhi anwaacduba waa banaantaha way wada banaayihin e laakiin waa iyagoo dooranaya un bal xajkiina mar gaare in la yimaado cumradiina mar gaare la yimaado waa saa ay dee cuثmaan iyo cumar iyo waa umuuraha bal matalan inoogaba sugan weeye maha bal iyagu inay leeyihiin waxaan imaba banaano taas may ahayn dee arrinkuna ijtihaad bu ahaaye waxa weeyaan rasuulka ilahi axaadiistiisi waan haynaayo dee jawaaskeediyo wax dhiboo kuma sugan inaanay jirin وحدثنا خلد بن هشام أبو الربيع و... وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا وحن أمري رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بأن أمري أن نجعلها عمرة xajada iyadaas aanu ku soo talbiyeysaneen soo ixraamanay inaan cumro u bedelo taas buuna amray kolley axaadiisii fasqiyo taasna waabay dheeriyiin bal waxyaalana kolley hadalladu intaa inooguma dhammaan waxaan masalan xalaya sheegayaan in yar ku yar joogsanaya si aan xadiidkan bal waxaan ka bilaabi karno aan u bilaabano iyadoo kolley axaadiis aan yar ishaari doono barhkoodna kitaabka inooguma dambeeyo ano malaa yar ansanba ahayd iyadan xajka kaba sii dambe xajada xadiidkan kasii dambaysiiye jaabiro halkaa dambe hadal ku yimaada marka axaadiistii jaanikaasi ay timee bal waxaan leenahay saddexdan kayfiye ee lagu xajo ee ifraad iyo tamatuc iyo qiraan waxaan nidhi waa wada mashruuco dee rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh hadalkiisii aynu soo maray waxa jeclaada inuu cumro ku ixraamto ha ixraamto kii xaj iyo cumro doonayaana ha yeelo kii isagu xajun doonaya taas buu yidhi xadiidkana waynu soo maray xadiidkaas saxiixo ee waxa weeyaan wax kaas oo kale cid kale hadalkii imaka markaa ugama furno cid kale hadal eh waa shaygaa wada mashruuca mid baa taallo oo iyadoo culimadu isku waafaqsan yihiin ama aimada isku waafaqsan tahay jawaaskeeda iyo mashruuciyadeeda keebaa mudan waa khilaafkood oo saddexdan xaalo maalikiyada iyo shaaficiyada oo kale de way jiraan afraad shaaficiyada kaba mid oo jaanibka kala qabta ama qiraanka iyo laakiin madhab ahaan markaan eegno waxaa qowlkoodu yahay in ifraadku mudan yahay oo xagga fadliga marka la eego haddaan idhaahno seebaa keebaa roon oo kuwa kale ka roon wax kale maahe ifraadka ayay iyagu dooraan axaadiisan imaka aan arkaynaye in xaj in lagu soo ixraamtay na way kaba dhigaan xujadooda in bederitaanka la bedelayna waxay leeyihin waa wax markaa khaas ku ahaa oo arrin baa keentay iyo xaaja taa keentay ama maslaxa ayaa meeshii kuba jirtay waxaanay kaba dhigaan abubakar oo kale iyo cumar iyo cusmaan iyo khulafadii raashidiinta ayd cahdigoodii oo dhanna waxay lahaayeen de horta khaasatan waa cumar iyo cusmaan baa waqtigoodu dheeraa ifraadkaasay ku xaji jireen oo markaa waxay de ifraadkaasun uguba imanayeena waa fadligii iyo ay leeyahay ogyahay bal taas wey xanafiyadoo kale qowlkoodu qiraankaa fadli badan bay idhaahno de waa rasuulka ilaahay xajkiisi waa si uu kuba xajay ugu dambayn saasaa arrintii rasuulka ilahi wixii ilaahay rasuulkiisa uba doortay ayaa ka mudan kii kaleo iyagu waatay kuba tagaan kale xanaabilada agtoodana bal tamasuca oo waxay iyagu u doortaan dee axaadiistan imakaan hayna waa kan rasuulka ilaahay saxaabadiisii laazimiyey inay mutamatacin noqdaan ee xajkoodii cumro uba bedelaan waa kan rasuulka ilaahayna ku tamaniyey ee yidhi haddii aan imika waxay ii muuqdaa hore iigu muuqdo hadiganba maan soo kaxeeya inu cumraan ka dhigi laha aniguna waan xalaal noqon lah marka waxay leeyihin rasuulka ilahi wuxuu ku tamaniyaya waa ka u mudan ayuunbu ugu tamaniyayaayo bal markaa kaasaa iyaguna fadli badan waana jira dawaaif culimada ka mid oo qaadiciyaad iyo uu soo naqliyo kaba dhiga anwaacdu inay simantay waxba inaan kala fardhi lahayn oo xaafid ibnu xajar baa wuxuu ihaha ibnu khuseyme marka la eego saxiixiisana tasarufka iyo suuda axaadiisa iyo wii markaa uu yar tasarufkiisa ka muuqda waaba isagoo qowlkaa ku tegaya bal horta culimadu taas we marka ibnu taymiya wuxuu leeyahay raximah llahu tacaala nooc taxqiiq oo uu bal umuurahana isuba geeyo kooda fadliga badan oo markaasaa wuxuu yidhaahaa isagu markuu umuurahaasna sheego haddii ay dhacayso ruuxu inuu labadaba laba safar usoo gelayo masalan uu soo uu cumraystay safar buu u cumraystay haddana waa noqdo beledkiisii oo safar labaad buu xajkii iyadiina usoo galayoo mid kasta safar gaaru kuba khaas yeelay iyada marka caynkaasa ayaa wuxuu leeyahay weliba itifaaqna uu ka dhigayaa ay saa u kala soocan yihiin ifraadkaa markaa fadli badnaanaya suuradaa iyo suuro kale oo ah isagoo intuu rabadaan iyo wax ka horeeye soo cumraysto waa qabla ashhur اlxaj iskaba joogo markaa hadhowna maka kaba xaja cumradiisu qabla ashhur اlxaj bay ahayd xajkiisuna sanadiiba waa dhacay labadan suuro wuxuu kaba dhigayaa ifraadku inuu ka mudan yahay fadli badan laakiin hadday dhacdo welisan dadka bedelkoodu yeelo waa sa inaguna aan yeelo marka nimaka halkan kaba tagna aan yeelo oo hadda inay cumraysanayaan oo haddana cumradii dabadeed ay maka ay kaba xajayaan markaas baa wuxuu leeyahay hadduu waana axaadiisan aan ahaydna ayuu ku saraynayaa hadduu ruuxaasi hadyi wadayna qiraanka u fadli badan haddaanu hadyi wadinna tamatucaa fadli badan san dee rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh saxaabadiisii amray oo bal isaga taxqiiqiisu ama ibnu taymiye oo kale macnaa wakti ifraadku fadli badan iyo kaba dhigay intaas khilaafaanu kaba taagnayna oo labadaas suure sheegaya waa kaba dhiga haddii aanay taasi jirin safar keligu labadoodiiba kolle u wada safraya laba safar meeshii maba jiraan kaasi hadduu hadyi wadana qiraankaa u fadli badan waana si rasuulka ilaahay xaaladiisu ahayd haddii aanu hadyi wadinna tamatuca u fadli badan sian dee saxaabadii rasuulka ilaahay ay yeelaan bal waa ibnu taymiya taxqiiqiisa taasi waa xaggaas arrinka kale yaalla waxa weeyaan rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal xajkiisu muxuu ahaa waxaa arrinka ishkaalka jira ay tahay waxaa la wariyey rasuulka ilaahay inuu mufrid ahaa kitaabkeennana way ku sugan tahay waxaa la wariyey inuu qaarin ahaa kitaabkeennana way ku sugan tahay iyo kutubta kaleba inuu mutanaticaha waa la wariyey kollayna way inoo iman doontaa xadiis ibnu cumar iyo taas oo rasuulka ilaahay kitaabkii bay ku wada sugan tahay macnaa waxaa rasuulka ilaahay mufrid buu ahaa qaarin buu ahaa mutamatic buu ahaa intaba axaadiis baa inooguba timiyo bal welibana ayn dee ka soo qaad caaisha iyo ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyo jaabir intaba waxaa iyada dee inooga sugan oo dee intooda badanna kitaabka inooguba sugan inuu rasuulka anahu afrad alxaj isagoo xaj mufrada soo xajay caasho nafteeda iyo ibnu cumar iyo ibnu cabaasba way soo noqonayaan tamatucan iyagana waabay kaba sugan tahay qolooyinkii ifraadka wariyun baa tamatuc wariyay saxaabo iyagu fara badan oo dhowr iyo toban saxaabi gaadhaya iyaga taas oo anasiyo ay kaba mid yihiinna bal ibnu cumar iyo caaisha iyadna kolley way soo gelayaan oo ibnu cumar intuu sheegay rasuulka ilaahay inuu tamatucay cumro ila alxaj ayuu wuxuu ku fasiray haddana qiraan ku fasiray kitaabkaana kuba iman doontaa ayaa iyagana qiraan ba ahayd bal dee suurtagalla maaha rasuulkii ilaahay inuu saddexda noocba la wada yimi suurtagal maaha sababto xaj keliyu xajay xajkaa wadaacun buu ahaa dee suurtagal maaha markaa inuu mufrid ahaa yuu qaarin ahaa mutamatic ahaa intina axaadiisa saxiixa inooguma timi bal taas baa waana arrinka jirta taas baana keentay culimadu kolley xajkii rasuulka inay baxtiyaan oo barhkood ee ay ka qoraan mi-atal safaxaat bal barhkood ay lahaan sadexaw iyo kun waraaqood uu kaba badan yahay waxyaalihii uu umuurahan kagaba hadlay ibnu xasmi iyo rag badan oo kalena iyaguna wax aad u fara badan baa hadalkoodu ahaa ma safaxaad badan ka hadalkii taasiye laakiin waan soo yar khulaasaysanaynaa une bal taasi suurtagal maha inuu wada sameeyo seeba axaadiisa lagu jamcinayaa kolley waatan uga jeedna un bal jamcin iyo maxaa dee rasuulka ilaahay xajkiisii aan odhanayna aqoonsha kalena dee seebaa kan aanu laba jamcinayna horta mid weeyaane rasuulka ilaahay saynu salawaat ullahi wasalaamu caleyh soo maray xadiidkan caaisha man axaba an yuhila bicumratin iyo bixajin iyo bixajin wa cumra waxa weeyaan waa taasoo rasuulka ilaahay saddexda xaalaba dadka waa amray waanu u fasaxay marka marka dee amarkiisi jiro idankiisi jiro ruuxan dee isaga aamirka ah kol hadduu isagu aamirkii yahay aadinkii yahay afcaashaas o dhan waa loo idaafaynaya ina waa wuxuu isagu amray waa idankiisa xataa haddaan u samayn amarkiisi iyo idankiisii hadday tahay bana waa awjuud awjuudan isu yargeysanaya xadiian sheegayna san dheer ayno xadiiskaba inoogu sugantahay ana rasuul اlahi salى الlahu عalيه wasalam rajama maciza dee marna dhagaxmuu qaadama macis isagu lamau dhicin waxa weeyaan bal lamuu joogin markaase waa la kaxeeyey meel baa lagu rajminayey uu rajmiyeyna xadiidka inoogu sugantahay sababta waa maxay dee isaga amray oo marka amarka marka la eego ciddii aami ama ficilkii aamirkiisii ama aadinkiisii waa loo tiiriya bal markaa xaggaa markaynu eegno dee mutamatec buu ahaa iyo mufrid buu ahaa iyo qaari buu ahaa waa la odhan karaa waa jaanib iyada taas oo kale oo iyadu waa midi arrinkaa taas arrin kalena way jirtaayo markaan eegno luqadii iyo saxaabada lafdigan tamatuc macnahan imika aynu ku fasirno uu ka acamsana oo tamatucoodu qiraanka iyo tamatuca wuu wada shaminayey macnaha mid kasta tamatuc baa ku suganoo midkan dee marka la eego inta la cumraysto cumradii dabadeedna haddana maka lagaba xadfana ee ruuxu miiqaad dhan baa ka dhacaya safarkii labaad baa ka dhacaya intii labada exraam udhexaysayna waa kan maxduuraadka exraamku intay u wada banaadeedeen iskagaba intifaacay irtifaaq waa jira xaggan kale qiraankana tamatuc waa lagu idlaaqaa saxaabadna way ku idlaaqayeen oo ah inuu ruuxu labadii safar mid ahaan ayaa ka dhacay mashaqo dhan ba halkaa kagaba dhacday acmaashii marka la eego camal keliya isku noqotay oo camal labaaduu cumro ula imanaya ma jirto meeshii tarafuh ama tamatuc xagga la eego labadii safar mid ahaan inuu ka dhacay labadii camal mid ahaan inuu ka dhacay irtifaaqa caynkaas iyo intifaac iyo inuu halkaa ka faa'iidaysto kuma intifaaci way jirtaayo dee saa ibnu cabdibar iyo keyrkii idhahan qiraankiina tamatuc waa la idhaha marka waxaa leedahay marka haddii dee tamatuc la idhaha tamatuc iyo qiraankii labadiiba lafdigan hadhow isma diidayaan markaa markay umuurahaasi inoo wada sugnaato oo bal aan horta taa idhaahno waxaa dee inoo sugan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh saxaabo kala duwan oona iskuba khilaafay qoladii ifraadka warisay tamatucna way wariyeen iyaga naftoodii baa wariyey laakiin qiraanka kuwa wariyay iyadoon la iskuba khilaafin ee dhowr iyo toban saxaabi baa inuu rasuulka ilaahay qaarin ahaa oo bal waxa weya saxiixa iyo keyrkiiba inooguba suganoo markaa waxay noqonaysaa in horta rasuulka ilaahay qaarin buu ahaa mufrid buu ahaa iyo mutamatic buu ahaana tay noqonaysa dee saxaabada qaar ay wariyeen mufrid janib uu ka ahaayo acmaashii xajka oo keliyuu laba yimi inay cumrada camal gaaroo loola yimaadaa ma jirto marka xaggii camal ahaan iyo safar ahaanba waa keli yeelay oo camal keliya oo kii xajka ayuunbuu la yimi cumradna way dhex gashay un xaggaas baa ifraadkii saxaabada tidhi macnaa acmaashii xajku gooni yeelay unbay tahay xagga marka la eego mutamatic buu ahaana ee waa kan inay irtifaaqan iyaduna jaanibkaas kaba yimi ayaa iyaduna mutamatic buu ahaayo bal taas bay tamatucii baan ka dhigaynaa tamatucii lugawiga ahaa ee bimacna alirtifaaq walintifaac unu ahaa baan kaba dhigaynaa ifraadkiina acmaashii xajku ifraadiyey ayaan kaba dhigaynaayo bal markaa labadii kalena san baanay imaka halkan alfaadii aynaan u lahayn waa indiraab qaarin buu ahaa waxyaalihii kale dee saxaabadu weliba labada siyood ba rag keliya ay ku wada wariyeen maxmalkoodu taas buu noqonayaayo balway taas baana keenta dee maxaa fadli badan oo de waa rasuulka ilaahay de haddaan idhaahno qaarin buu ahaa bal markaa waa taase lakin de axwaashu way inoo wada banaantay ba bal waa intii aan yar doonayey un inaan halkan iyado waxyaale inoo dambeeya insha allahu tacaala ay jiraan maa kale baabu xajat nabiyi sala allahu alay slam de waana kutubtaa kolley xajka oo dhan iyo waa ka wada helaysaan bal intaa inka badan kolley risaaladayda yare tacliiqaadka oo kale kolley waana tan imaka u laabme umuurahan axaadiidan aan kaba soo naqlinayay halkan dee sida lagu jamcinayay iyo aqwaashan ibnu taymiya culimada aqwaashoodiiyo iyada taas dee ninkii haystay waa qaybaheeda ugu dambeeya waa u laabmi karaan tacliiqaadkii xadaثna baabu xajaة النabiyi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilahi xajkiisii baabkiisii weeye kolley xadiid aad u weyn baa inoo bilaabmaya oo in ah rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu عalayh isagoo ina yidhi ama saxaabadiisii ku lahaa lita'khuduu canii manaasikakum iga qaata manaasigtiina ama khuduu canii manaasikakum lacalii laa alqaakum bacda caami haada lacalii laa axuju bacda xajati haada alfaadaha yidhi waxaa laga yaabaa inaynaan dib aanan idinla kulmin inaynaan halkan dib aanan u iman inaanan dib u soo xajine iga qaata bal oo iga barta sidaan u xajayo ayaa waxa weeye rasuulka ilaahi yidhi baa imika xadiidkani wuxuu yahay xajkii rasuulku seebuu u dhacay markuu maka ka madiine ka baxay ilaa uu ku soo noqonayay iyo acmaashii jaabir ibnu cabdillaahi waana xadiis aad iyo aad u weyn oo culimada qaarkood ay mujalad weyn sida ibnumundir oo kale oo dee ilaa boqol iyo konton nooco ama fawaa'ido kala duwan oo cilmiga anwaacdiisa ay kaba soo saareen oo yidhaaheenna weliba haddii la basliyo intaa labanlaabkeed buu noqon lahaa inagu dee bal waxyaalaha dhow un baan kaba qabanaynaa kollayna san dee ma dhammayn karna caawa wixii waktigii nagu simuun baan ka gaadhsiinaynaa waana ruuxii doonaya bal inuu ogaado umuurahan kale waa riwaayaadkaa dee qayb qayb ah xadiidkan se waa rasuulka ilaahay siduu u xajay min awalihi ilaa aakhirihi waana dee ruuxu hadduu san u dabdiyo u fahmo kollay waxyaale aad iyo aad u badan baaba u muuqanayo bal dee ruuxii doonaya inuu xajaana inuu aada usii akristo xadiidkan eego taas baa mudan eegana bal culimada sharaxyadoodii iyo isagoo laba kaalmaysanaya haddaba waa xadiidkaas oo jaabir ibnu cabdillaahi baa inoo warinaya asxaabtii rasuulkii ilaahay ee xajkiisii ka warantay oo dhanna waa ninkii ugu taamsanaa xagga marka la eega camal ahaan ugu siyaaq fiicnaa weeye bal markaa waa xadiis mudan baan leeyahay in aad aan ugu fiirsano bal aan dabdino walow aynaan dee waxyaale aada usii dhexgalahayn oo waktiga ayaan dee taa ayna wada siinahayn wuxuu yihi markaa musanifku muslim xadaثna abubakr ibn abi shaybata وaisxaaq ibn ibrahima jamiiعa can xaatimi qaala abu bakri xadaثna xaatim bn ismaaعiil almadaniyu can jacfar bni muxamadi can abihi qaala anahu qaal rsan kolley dhammaan waan soo wada aragnay jacfar ibn muxamedna waa jacfar ibn muxamed ibn cali ibn xusein ibn cali bn abi aalib weeye jacfar الصaadiq muxamedna waa imaamkii moxamed ubaarak waana ninka xadiidka jaabir inooga warinaya haddaba jacfar الصaadiq ba abihi moxamed albaqir ama moxamed ibn cali ibn xusein bu xadiidka muxuu kaba wariyey qaala inuu yihi moxamed dakalna waxaanu u soo galay calى jaabir ibn cabdillaahi jaabir ibn cabdillaahi waa waktigii dambe weliba markaa waa indhabeelay waana dee raggii saxaabada ahaa ee koobnaa ee axaadiistooda ay badneyd ee muksiriinta la odhanayay ayuu kaba mid yahay dadkii cilmiga aada u faafiyey buu kaba mid ahaa isagaanu u nimi iyagoo cilmi ka qaadanaya soona siyaartay fasa'ala can ilqowmi dadkii u yimi ayuu warsaday bal dee si uu ogaado oo ujeeddadu iyagu cilmi ay kaba doonayaan qowmkii ayuu warsaday weydiiyey magacyadoodii iyo waxa ay yihiin iyo taa bal inay sheegaan oo istacriifiyaan waxaana imaamku leeyahay raximah llahu tacaala halkan fawaaidda inoogu sugo waxaa kaba mida ruuxii dad ay soo siyaartaan ama diifaan ama martiyo waxyaale ay uga yimaadaan inuu weydiiyo oo muxuu dee warsado bal si uu ogaado dadkani waxa ay yihiin oo dee inay dadkii waataynu muqadimada kusoo marnay umirna an nunzila annaasa manaasilahum dadkii maraatib bay kala leeyihiin ruuxii martaba lahayd dee maamuuskiisii la siiyo taas bay noqono ruux kastaa halkii uu kuba habboonaa laba dejiyo bal taas buu u warsaday u weydiiyey dee dadkii markaa mid mid bay isu sheegayeen isagu markaa waxa weeyaan uu indhala-aa baan nidhi oo dadkan ma arkahayn gurigiisina waa loogu yimi xata intaha ilaya ilaa anigii soo gaadho dadkiisu u warsanayey laysu tacriifinayey ayaa moxamed ibnu cali yidhi anaa isoo gaad dowrkaygu yimi faqultu waxaan idhi markuu issheegayey ana moxamed ibnu cali ibni xusein waxaan ahay moxamed ibnu cali ibni xusein fahwa biyadih waa gartay oo dee taas de cid qarsoomi kartaba ma ahaynba fahwa waa fidiyey biyadihi gacantiisiibu ilaa raasi madaxaygii waa nin dhalinyaro ahaa yar si uu inoo odhan doono alibedkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayhi way marka waa ikraam iyo maamuus uu maamuusayo qoyskii rasuulka ilaahay iyo ahlubeytkiisii ayuu bal matalan dee isagii hadalkumuu kaaftoomin iyo isagoo marxaban iyo kelimo tarxiib yidhi nin yarna waa yahay markaasoo de hadduu nin wan yahay umuurahan kulama yimaadeen be oo nin wan yahay aabihina markaa zaynulcaabidiin waa nool yahay markaasoo u noolaayo dee jaabir uu kaba dambeeyey cali zaynulcaabidiin caalimka ayn habeen dhaweydna soo hayniyo imaamkaas waa noolaaba markaasa fahwa biyadihi ilaa raasi gacantii buu kusoo fidiyey madaxayga fanazaca ziri wuxuu siibay bixiyey sirii bandhalkaygiyo al calaa sare waa zireerkii ama bandhalkii ayuu curwadiisii ka saaray uma nazaca haddana wuxuu bixiyey oo meeshii ka saaray zirii bandhalkaygiyo ama zireerkaygiyo alasfala hoose kii labaadna uu saaray qaradkiisu waa tan uma wadaca waa dhigay kafow adugu waa ta'niis nooc ikraam mulaadafo waana yaryahay oo isaga inoo caddayn doono inuu yaraa ayuu bal tan iyo taaniiskiisiiyo soo dhaweyntiibuu tan ulaba yimiyo markaasaa kuma wadaca waa dhigay ka fow baabacadiisii o beyna sadyaya labadaydaa naas dhexdoodii dhigay marka wuxuu yihi maxamed baa odhanaya maxamed ulbaaqir wa ana aniguna yowma idin maalintaa shaabu nin weyn maan hadduu dee nin weyn odayo yahay tan kuma sameeyeen waa nin dhalinyaro oo markaa yaraayo waa taaniis iyo soo dhaweyn iyo markaa tarxiib oo de markaan eegno jaabir isaga iska daayo awowii markuu dhashay xusein ibnu cali bnu abi aalib ee nin gaashaanqaado bal rasuulka ilaahay qaldawaadka u raacuha jaabir xusein markuu dhashay oo dee markaa wuxuu ahaa waayo xusein sanadii saddexaad ee hijrada ayaaba uu dhashay xasan oo kaba weynaa isaguna sanadii ka dambeysay u dhashay sanaddaas saddexaadna waa sanadii ay dhacday dee dagaalkii uxudba uu dhacayo walow maalintii uxud aanu dagaalkii joogin jaabir oo aabihii reebay oo uu yihi bal hablo badan baa meeshii uu la walaalahaayo toddoba ilaa sagaal adigu bal hablo badan baa jirte waaba intaasoo aniga laydile uu isagu reebay haddana markii aabihii dee cabdullahi ibnu xaram dagaalkii baa lagu dilay maalintii ku xigtay uun loo baxay xamraa ul asad waa qazwadii oo laga baqanayay inay dib usoo noqdaan waasay dooneenba rasuulkii ilaahay yihi nin shalay nala joogay mooye nin kale yaanuna raacin dadku iyagu ay dhaawacan yihiin min bacdi maa asaabahum اlqarx ay la baxeen iyagoo dhaawacan oo barhkood aan soconba karayno dee laba nin oo ansaar ahaayo o walaala ahaayo labaduba dhaawacna kolba mid baa la adigu la qaadayo ama intay sii fadhiisaan ba kolkol la qaadaya haddana waxay diideen inay rasuulka ilahay kaba hadhaan rasuulka ilahay buu ka idan dalbay waayo dadkii shalay aan joogin imay raac ahaynba isagoo aabihii baa reebay oo u raacay xamrawlasad waa joogay xuseenna markaa ma dhalanba xuseenna ma dhalanba bal markaas weeye maxamednooda waa ka awogii baa dhalan waktigaas haddaba markaasaa muxuu yihi waana yowmaidin gulaamu shaabun faqaala wuxuu yihi marxaban bik waayo waa ikraam ahlu beyti rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam in iyo taaniiskii marxaban bika wy macnaha saadafta makaanan raxban waa soo dhaweyn waa tan dee marxaban inaguba la wada isticmaalo macnaa meel waasaca ayaad la kulantee soo dhaweyn wey ya bna akhi walaalka inankiisiiow sal can maa shita waxadii doonto waxaad doonta iweydii bu yihi fasa'altu waan weydiiyey waxaa odhanaya maxamed wa huwa acma jaabirna waa indhala-a marka waxbaan weydiiyey wixii weydiiyey way noo soo socotaa ee laakiin arrin kaleu soo dhexgeliyo bal xaaladiisii noogaba warramaya arrin kale waxadara waxaana yimi waktigaas oo galay waqtu salaati salaad baa waqtigeedii gaadhay salaad baa waqtigeedii galay faqaama uu kacay oo waa istaagay salaadii buu u kacay fii nisaajatin waa nooc dharka kaba mida uun barkoodna nusqooyinka qaarkood saajatin lagu dabdiyo ee waa mare adigu ay huwanayeen uun oo daylataanka ay odhan jireenba taas bay nisaaja tahay ama saaja multaxifan biha xaalu yahay mid isku dada ujeedadu isagoon mare kale maradaas maradiisii kale iyo dharkiisii kale ay yaalaan ayuu mare keliya qaatay oo sida go- weyn oo kaleo iyadiibuu dee intuu isku daday iltixaafka aynu soo marray ayuu darfaheedii labadeedii dhinac isweydaariyey siibuu salaad ku gelay markaasaa wuxuu yihi kullamaa multaxifa biha kullamaa wadacaha mar kastoo dee way gaabnaydba oo mar kastoo uu dhigo calaa mankibahi eg labadan daraf ee iyadii intuu huwaday uu isjillaabtay uu isweydaariyey ayaa darfaheedaa garbihiisa saaran mar kastoo uu halkaa uu gaadhsiiyo rajaca way laamayaan darf ahaan marada labadeedii daraf ilayhi xaggiisay dib ugu soo noqonayeen mid siqariha macnaa maradii baa markuu san oo kale isugu daday hareerahana uu isweydaariye labadeedii daraf gaadnideedii bay darfuu ay soo dhaadhacayeen ay soo laamayeen waana maradaa keliyuu ku tukanayay waridaa-u walxar ridaa-u go-iisii sare inaytan waxaa u suurtagi lahay inuu guntado go-iisiina uu huwado tan uu ku kaaftoomay waridaa-u walxar ridaa-u ilaa jambi goysna dhinaciisuu saarnaa cala lmushtabi mushabku waa katabaanka oo kale oo baryahan ama waxaa la taagay dee dharka la duldhigto kaas buu agtiisa kuma sugnaayo fasallaa bina uu nagu tukaday kii buu nagu tukiyey ee arrinkuna waa taa jawaadkeedao horeynuu soo marrayo xataa isaga dee jaabir oo kale oo malaa idinla soo qaaday ayaa muxuu yihi waxaan san u yeelay say ii arkaan dee waaye waxa wey adigu kuwa adigoo kale iyo cibaaro oo kama cabiraysa iyo arkaan ujeedada arrinkani waa jaa-iso kol hadduu dee mare keliya cawraday asturan tahay iyadoo maradii kaleba uu helayo inuu taa kuma tukadeen hore in taas salaad ugu soo aragnay ama dahaaro de xaggii sadrulcawriya salaad bilowyadeedii waa tan su-aashiisi markaa salaadii waa dhamaystay fasallaa bina faqultu waxaan idhi akbirnii waxaad iiga warantaa can xajati rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay xajadiisii iga waran xija haddii la idhaahna labaduba waa jaa-isaynu hore usoo maray faqaala biyadih faqaala waa ishaaray biyadii gacantiisii oo macnaa qaala uu yihi maahe waa tii ishaarad ahayd ishaaradna waa isagoo farihiisii laabay oo isagoo dee sagaal tirinayo waaba tan qaala biyadii baa macnaheedu tantay facaqada wuxuu laabay ama guntay tiscan sagaal oo ujeeddadu farihiisii tobanka ahaa ayuu isagoo dee sagaalki sheegayay intii sanadu markay ahayd ayuu sagaal iyaa kaba mida ayuu saa u laabay isagoo mid taagaya faqaala wuxuu yihi ina rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay makasa wuxuu ku nagaa oo uu nagaa tisca siniina sagaal sanadood waa madiina markuu soo hijrooday sagaal sanadood buu madiine joogoo lam yaxuja aanu xajin uma adana wuxuu ogeysiiyey fi الnaasi dadkii fi اlcashirati sanadii tobnaad muxuu ogeysiiyey ana rasuula الlahi salى الlahu عalيه wasalam xaajun rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh inuu xajayo kolley umuuro salaadiya ku tacalluqsanoo imaamat lacma iyo ma kaidhaale imaamadiisa fadli badan isaka waxarkay iyo taa ee waa waxyaalahan iska wada dhaafay oo sharaxna idinku sugan qolooyinkiina salaadna aynu malaha dee kolley waa horeysay untaasi ama masaa-isha qaarkoodne bal markaa wuxuu yihi rasuulkii ilaahay baa wuxuu ogeysiiyey sanadii tobnaad in rasuulkii ilaahay xajayo wuxuu taa u ogeysiiyeyna dadki si ay u ogaadaan oo loogu diyaar garoobo xaj ee waa rasuulka ilaahay si ay u raacaan ay u arkaan siduu u xajayo aqwaashiisa iyo afcaashiisa oo halkaa la imanaya ay googjoog ay kaba ahaadaan khudbooyinkiisa iyo dardaaranadiisa uu jeedinaya ay u xaadiraan ayuu dadkii ogeysiiyey markaasaa dee loo diyaar garoobay oo hadday tahay reer madiine iyo dadkii baadiyaa deganaa ama madiine kaba baxsanaaba markii la gaadhsiiyey adugu waa la diyaar garoobay faqadima madinata madiina waxa maha reer madiine un waa dadkii dee nawaaxidi ahaa ee maqlay rasuulkii ilaahay waa xajaya la gaadhsiiyey iclaankaas ayaa waxaa madiine yimi basharun kasiiru dad badan oon reer madiinaha reer madiinaha ragee dumarba waa la baxaya ee dad badan oo kaleo iyaguna dadkii baadiyaa iyo meelaha kaba imanaya nawaaxidii kuma dhoweyd ayaa madiine yimi waayo dad badan oo kaleba dariiqay ugu ama makay kula kulmeen dhexday kaga soo dhaceen ee waa wixii dhawaaye madiinaha reeraheeda deganaa ayaa iyaguna madiine yimi markii waktigii xajku gaadhay maxay taa u yimaadeen kulluhum dhammaantood waa mid kastoo iyaga ka mid yaltamisu wuxuu doonayey an yactama birasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay inuu ku daydo wayacmala mila camalihi camalkiisii oo kale uu sameeyo taas buu doonayey oo dee si ay noo damaysaba wixii rasuulka ilaahay sameeyaan uu samaynaynay buu lahaa oo ama dee taas de waxaweye iyagoo mid kastaaba uu doonaya rasuulka ilaahay inuu ku daydo uu camalkiisao kale sameeyo dee waana kii rasuulka ilaahayna aada ugu dhiiriyey ugu adkeeyey walow aanay markan ahayn markuu maka soo gaadhay ay ahayd acmaasha laba imanayo camalkii bilaabmay ulahaa khuduu canii manaasikakum iga qaata eega u fiirsada waxaan samaynayo waxaan odhanayo halkan maraya halkan taas si dee xajkiinii laydin faray kaa weeyaane asaa ugu gudataan wuxuu yihi markaa taasi waa bilowgii hore fakharajnaa macahu rasuulka ilaahay baanu madiine ka raacnay waanu baxnay iyadoo dadku ee aan la tirin karaynay aada iyo aada u badan yihiin xataa ataynaa ilaan soo gaadhnoonu nimi bal xulayfatii meesha miiqaadka reer madiina hore aynuu soo maray rasuulka ilaahay reer madiina uu xadeeyey inaanay dhaafin iyo wixii soo mara madiina hadday ixraam ujeedaan cumro ama xaj ay ujeedaan ixraam la-aan aanay dhaafin fawaladat asmaa bintu cumaysin halkaa markanu joogno ayay asmaa bintu cumays dhashay moxamed bna abi bakrin bay dhashay horeynuu soo maray iyada xadiidkeeda iyo bal wixii kuba tacalluqsanaa halkaa waa habeenkii unaag maalintii dee iyadoo foolay soo baxday way soo raacdo iyadna way xajaysaa zawjkeedii bay la socotaa iyo dee rasuulka ilaah iyo muslimiinta iyo abubakrin asidiiq ee jacfar baa dee saynu soo marrayba awlaadeysa iyadaa wada dhashay oo hore uga dhintay markaasay halkaa moxamed ibn abi bakrin ku dhashay faarsalat ilaa rasuuli ay ku dhashay faarsalat ilaa rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay bay usoo dirtay waa tii aynu soo marray abubakar inuu yimi weydiiyey waxa ay yeeleyso rasuulka ilaahayna uu amray abubakar inuu amro dee arrinkii aynu soo marray makana inoo imanayo waxay tidhi kayfa asnac dee dadkina waa la baxaya looma joogsanayo de habeenun baa loo hoyday maalintiiba waa la socday kale gelinkii damba duhurkii waa lagu tukaday waayo duhurkii hore maalintaas sabtii markay kusoo tukadeen masjidkii rasuulkii ilaahay ee madiina casarkii dulxulayfay soo gaadheen habeenkaa waa loo hoyday waana markaa ay dhashay waa loo hoyday subaxii uu ku tukaday duhurkiina uu ku tukaday sida xadiid ibnu cabaas ahaa dabadeed buu baxay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh iyadna waa marka ay dhashay seebaan sameeyaabay tihi dee waad i xajaysaa waadna tan nifaaskii iyo dhiiggii dhalmada yeelatay seebaan sameeya qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu yihi iktasilii maydho maydhashada halkana waa si aynu soo maray oo haweenaydu hadday xayd leedahay ama nifaas ay leedahay dee waxa weeyaan ixraamkii waa ka ansaxaya dawaafkii un baa loo diidayaa laleeyahay u kaadi ilaa aad ka daahir noqonayso ee waxa ay tahay way maydhanaysaa maydhigana waa litadliif maaha inay ku daahir qa ku dahaaro qaadanayso dee nifaaskii baaba socdo ama xaydkii baaba jiro ka daahir noqon mayso ee waa isnadiifin iyo si dee maydhigii loo maydhan jiray ixraamka maydho wastaf wastafsirii bisawbin mare isku xidh oo ujeeddadu si baldhiiggii u joogsado ama u yaraado istisaarkuna kolley halkii istixaado iyo waxyaalaha caynkaasna dee waatan xadiis noocsaasi kuma yimaado haweeneydaa dhiigu kaba goyi waayiyo siday salaada u tukanayso waana noociye wuxuu rasuulka ilaahay amray istigfaar oo istigfaarkuna waxa ay tahay waa maxalkii ama meeshii dhiigu kaba soo baxayo maro ama wax la saaro e waxaasna kolley istigfaarku siday u xidhi jireen intay dhexda ay ku xidhaan wax ama maro ay kuba xidhaan waa dhexda ayay mara dee iyadu waxa weeyaan kolley laba daraflay maxalkii saari jireen dhiigga si uu dhiigga u joogsado ama uba yaraado markaasay labadeedii darafood bay midna xagga hore iyo midna xagga dambe ayay kaga xidhi jireen marada waxaan dhexda uguba xidhan bay ku xidhi jireen e kolleyna waa iyaga wixii u suurtogelayey dee wakti kastana wixii way tadawurayaanoo iyadoon xidhitaankaa dhexda loo baahan ba wax kale la samayn karaa ee bal muhimku waxa weeyaan si dhiiggii bal waktigan ay maydhanaysa iyo umuurahan maaha inay dhiiggii dee uu lahaa isku celi had iyo goor iyaanu dhiig kaaba imane waa xaaladan ay maydhanaysa iyo taas au yihi istigfaarkaa la kaalay bisawdin waaxrimi markaasna sala iska xidho dee wixii ama cumro ama xajkii ay kolba xidhanaysay sida yeeshay waana taa aynu soo maray fasallaa rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam fi lmasjid rasuulki ilahi baa wuxuu ku tukaday masjidkii buu ku tukaday kole xadiiskii anas wuxuu ku tukaday duhur masjidkii rasuulka ilaahay baa yimi ibnu cabaasna duhur buu ku tukaday dilxulayfe labada cishe isku xigun bay kala ahaayeenoo wax tanaafilamada xadiis kama dhexeeyo dee salaad wax ka badana casar iyo maqrib iyo cishaayi ilaa duhur iyo waa kaa joogay maalintii dambe salaad buu tukaday rasuulka ilaahay waa markii uu dhaqaaqayey uma rakiba alqaswa waanu ixraamtay saynu soo maray markaasaa wuxuu fuulay alqaswaa hashiisii alqaswa la odhanayey ayuu fuulay kale waa hashii rasuulka ilaahay raaxiladiisii aljadca iyo alcadba iyo alqaswa intabana axaadiisa way nooguba sugantahay wasfigeedu culimada qaar baa waxay kuba tagaan sida moxamed ibnu ibraahim utaymiya taarikhiga ahaa iyo qolooyin inay waxaan hal keli oo rasuulkii ilahaa lahaa sifaat iyo magac ay ula yihiinba oo cadbiga iyo qaswiga iyo jadciga horta guud ahaanba waxyaalahan waa adigu marka ay noqoto isaga magacihiisa taxdiidkeeda waa dhegahan un xayawaanka goynta la gooyo ama dul haddii loo jeexo dacal laga jeexayo ama qeyb la gooyo inta hore o dhan ama la wada gooyey bay magacyo wada imanayey jadcigu kolley waa goyn un dhegihii wax laga goynayo cadbiguna waa taas oo kale qaswiga iyo iyaguna taasay noqonayaan iyo kharmiga iyo salmiga iyo waxyaalaha wada yimaadaan laakiin way kala badbadan yihiin inta goyntu ay tahay iyo halkay goyntu kuba dhacayso bal markaa bacdigood waa hal keliyay leeyihiin waana magac ay lahaydune mayhayn shay asiibay ama wax ku sugnaa looguma magacaabin ee qolooyin iyagu taa kaba duwo inay kala dunaayeen taas ay ahayd oo inay hal wax ka badan uu lahaa rasuulka ilaahay magacyo kala duwana ay lahaayeenna culimada waa ka mide bal raaxiladiisii maalintaa watay ayuu fuulay rasuulka ilaahay xataa ida sawat bihim markay sugnaatay naaqatu hashiisii cala albayda waa markii dee dilxulayfo laga soo baxo albaydana hore intii aynu xaj ku jirnay waataynu soo marro waa daraftaa dilxulayfo uun meeshaas markay taagga ah ay u soo baxeen ee hashii ay dee korkeediina u kuba suganyay halkaa ay markaa kula sugan tahay ayaa nadartu eegay buuhi jaabir baa leh waa la socdaa ilaa matdi basari waa ishaydu inta ay qabato wey waa inta aan wax ka arko oo waa gaayata basari beyna yaday hortiis oo min raakibin wamashin ku wax fuushan iyo ku lugaynayaba ah wa can yamiini midigtiisana mila dalik waa intaa in leg wa can yasaari bidixiisa mila dalik wa min khalfihi mila dalik oo ujeeddadu wuxuu leeyahay rasuulkii ilaahay dhex buu ku jiray markaasaan xaggiisii hore eego intay ishayda ay wax ka aragto maxaa ii muuqday uun ruux lugaynaya ruux wax fuushan xaggii bari bidixdiisii markan eegay iyo midigtiisii markan eegay iyo xaggiisii dambe markan eegayna saasu baa lahaa dadkii baa kumayaal ahaa markaa dee wax lugeynayena oo raaxilaba waaye iyo wax raaxilo fuushan labadii waa la isugu jiray de waxa la fuushanaa gaadi geel buu noqonaya fardiya halkaa waqtiyada caynkaasi siaa looma fuuli jirin iyagoo xaalaad kalea laba fuuli jiray bal markaa taas bay ahaydoo dee kolley labada xaalaba xajki hadduu wax fuushan yahiy hadduu lug ku tegayo nima shaqa uga imanba taasi waa shay dee laguma ijmaacsan yahay ilahay baa muxuu uhi waadin fi nnaasi bilxaji yaatuuka rijaala wacalaa kuli daamirin nebi ibraahim baa lagu yihi u dhawaaq dadka ogeysiya xaj way ku iman rijaalan waa jamcu raajirin weeye iyagoo lugeynaya la ku socdo wacalaa kuli daamirin iyo iyagoo fuushan mid kastoo bog laaban oo dee safarkii dheeraha ee uu soo galay inuu muddahadaa ku daaqin calooshiisii bogiisiba uu laabmay oo iskuma dhegay oo waa geelii ay fuulayeen oo kale bal markaa way jiraan culimada ma keebaa fadli badan ma rukubbaa fadli badan mataas waqtiyadeednana umuruhu waabay dee ka dhulkii waa kala dheeraaday rukuubkiina kolley waxaan rukub ahayn dee ninku dhow mooye nin kale gaadiid un baa laguma gaadhaaye bal adigu taas bay ahayd oo waa badni dadku welibana dadku intaa kumay dhamayn reer maka waa ay sugayeen dhexaha dad badan oo kaga dhacay baa jirtay oo dadkii iyagoo caraabtahay ee dhulkaa dhexda deganaa kuwa maka un intay jawaabirtii kale kasoo xajeen maka un yimi oo iyaguna dadkii meelo kale kasoo xajayey adugu dadku ay badnaayeen oo dee se bacd alculamaa yidhaahaanba boqol kun in ka sarreysay ayaa maalintaa la xajtay been marka wuxuu yihi saxaabigii wa rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam bayna adhurina rasuulkii ilaahay dhexdayadu ku sugnaa wacalayhi yanzilu lqur'aanu qur'aankuna isagoo korkiisuu kusoo degayey wa huwa yacrifu ta'wiilahu waana garanayey sida tafsiirkiisa iyo waxa lagu xambaarayo qur'aanka iyo macnihiisana isagaa garanayey wama camila bihi wixii uu ku camal falay min shayin shay ah camilna bihi waan ku camal falayn oo arrinku waxa weeyaanuun bal arrinkan idin sheegayoon idinka warramaye rasuulkii ilaahay sameeyey ee xajadiisii ahaa hagaag u qabsada weeye sababto waa rasuulka ilaahay ficilkii isagaa qur'aanku kusoo degayey isagaa tafsiirkiisa iyo ta'wiilkiisa garanayey wixii uu markaa sameeyo isagu anaguna waanu kaga dayanno waanu ku camal falaynay marka waxaan kaba warramayaana waa wixii markaa dhacay oo waayo ninkii xajtaama doonaya bal rasuulka ilaahay siduu xajay waa xadiidkan weeye xadiidkan siduu uba xajayn muxuu rasuulka ilaahay yeelay faahalla bitawxiid wuxuu ku talbiyeysay ku dhawaaqay tawxiid tawxiidkina waaba kanun waayo dee inay nimankii jaahiliyadee labayk iyaguba odhan jiray waa ti aynu soo darnay aynu marnay inay ku dareeyeen waxyaalo shirkiya tawxiid waxiid in ilaahay la waaxido muxuu yihi tawxiidku waa kan ba labayk allahuma labayk labayk laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka wاlmulk laa shariika laka taas buu rasuulka ilaahay ku dhawaaqayey aad buu ugu dhawaaqayey dadkiina waa baray waanu badsaday taasoo dee waa shacaarkii xajka shacaarkii xajka ay ahayd inuu badsadona ruuxu carabka kaba dhigin ilaa intaa uu ka taxallulayo wuxuu ihi markaa jaabir wahalla الnaasu bihada اladii yuhiluna bihi wahalla way ku talbiyeyseen imanka way ku dhawaaqeentu de waa talbiyadiina waa lagu dhawaaqayaa bihadaa kan aladii ki oo yuhiluna bihi ay ku dhawaaqayeen oo dadkiina iyaguna talbiyay laba imanayeen falam yarudda rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay kumuu radiyin calayhim korkooda shay-an shay minhu waxyaalaha ay ku dhawaaqayeen oo uu diiday ku inkiray muu jirin laakin walazima wuxuu laasimay rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam talbiyatahu talbiyadiisi kolley talbiyada baab baynu kuba soo maray ibnu cumar iyana waan soo aragnay alfaadihii iyo cumariyo ay laba iman jireene jaabir halkan muxuu inoo sheegayaa rasuulkii ilaahay intan waxba kumuu darin intaasuu talbiyadiisii uu laazimay ay ahayd markuu bilaabay dalxudayfo ka bilaabay ilaa xajkiisii oo ah ilaa laa shariika lak laakiin dadkii la socday rasuulkii ilaahay wuxuu dhowiyey wax ka dheeraba iyaguna talbiyadan way talbiyeysanayeen barkood baa ziyaadaad ammaana ku darayey oo waa taa aynu soo marray ibnu cumar oo kale aabihiina waa taase labayka wasacdayk waalkhayru biyadayk waalragbaau ilayka waalcamal taasoo kale ayaynu soo aragnay ibnu cumar iyo aabihiiba waan soo aragnay qolooyin kaloo dee iyaguna labayka banacmaai walfadli lxasan lahaa way jireen haddaba muxuu leeyahay rasuulkii ilaahay isagu talbiyadiisa ha laasimeeye iyaga kumuu radiyahaynoo mu lahayn taa ha odhanina ha odhanina waa shay iyaguba ammaan aha fadli ahaa dee taa waxaynu soo marro markaa xadiidkuna ayna tusaya horena aan usoo sheegnay bal iyada xagga mulaazamo iyo inta la doonaya in lagu gaabsada waa talbiyaddii rasuulka inuu ruux iskaga gaabsado weeye laakiin hadduu alfaadaha ah ay ku sugan tahay ammaantaa ilaahay iyo dee mahadnaqiisi iyo taasi ay kuba sugantahay uu laba yimaadee kaa cumar iyo ibnu cumar iyo saxaabadii qaar iyo salafkii kaba sugnaaday uu laba yimaado iyadina looma diidayo looma diidaye laakiin maxaa mudan maxaa awlo ah in lagu gaabsado rasuulka ilaahay talbiyadii waana sida maalik iyo shaafici iyo ay yidhahan intaa in laguba gaabsado laakiin wuxuu yihi rasuulka ilaahay kumuu diidin oo kuma inkirin cidna kumuu radi ahayn waxyaalaha ay lahaayeen qaala jaabiru radia allahu canhu jaabir baa wuxuu ihi lasnaa maanaan ahayn nanwi kuwa niyoonaya ila alxaja waa markii hore soo baxeen iyagu cumro waktigaas la cumraysa mabay garanahayn oo caadaan loo lahayn jaahiliyadii waxaanu anagu niyeysnaynuun waa xajaysaan ee imika waa cumraysanaysaan taas niyada iyada kumay jirin lasnaa maanaan ahayn nacrifu kuwa garanaya alcumrata cumro waktigaa xajka iyo bishaa xajka la cumraysto anagu maanaan garanayn oo dee hore ayaan carabi u aqoon de marka la eego qabla islam walow ay xaji jireen ay cumraysan jireen cumrada mar gaaray cumraysan jireen xajkana mar gaara oo bilihiisaasa markaa waktigeedna bishii xajkay ahayd marka anagu waxaanu islahaynun taas waa ti aana caaishana xadiidkeeda kusoo aragnay xadiidkiisi aanu soo aragnay xataa idaa atayna albeyta macahu istalama rukna faramala alaaan wamasha arbacan kolley waxaa inoo bilaabmaya halkan rasuulka ilaahay camalkiisii markuu maka soo gaadhay ee dhexii wixii ka dhacay barhkood xadiisyadii horeynu soo aragnay saa saxaabada wuxuu yihi ee iminka bal ficilkii markii uu maka soo gaadho soo galay wixii uu ku bilaabay iyo sii tartiibtii camalka dee mana kala goyngeyn karno ee halkaasa casharka dambe insha allahu tacaala inooga bilaabmaya iyo rasuulka ilaahay ficilkiisii salawaatu ullahi wasalaamu calayh wallahu subxaana wa tacaala acla aclam